أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda toddobaatan iyo sagaalaad suuratu tawba ka mid ah wuxuu waxaan soo haynay marka axwaashii munaafiqiinta iyo xaalkoodii iyo sidau ahaa anwaacdooda iyo noocyadooda kala duwan ayuu rabbi ka soo hadlayey qaala tacaala allah wuxuu yihi aladiina kuwa yalmizuuna ceebeynayaan almuطawiciina kuwa tadawucaayo min almu'miniina mu'miniinta xaal ay ka mid yihiin fi sadaqaati sadaqaadka ku ceebeynayo iyo waladiina kuwii ceebeynayo laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum daaqadooda iyo tabartooda maahane wax kale aan hel kuwa aan helayninna ceebeynayo fayaskharuuna oo ku jees-jeesayaan minhum iyaga xaggooda ku jees-jeesayo kuwa sidaa asakhirallaahu allah ku jees-jeesay allah ku jees-jeesay minhum iyaga xaggooda ayuu alla ku jees-jeesayaa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo marka nooc kaleo munaafiqiinta ka mid ah waxay ahaayeen iyaguna keliya inay u joogaan inay ceebeeyaan uun mu'miniinta oo markii jihaadka tabuuk loo baxayay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee uu iclaamiyey jihaadkii in loo baxo safar dheer iyo ciidan badan iyo howlo badan maadaama lagu jiray ayaa waxaa loo baahday marka maal aada u badan maalkaas ayaa marka saxaabadii mutadawiciin ayay ahaayeenoo maalkooda ayay ku tadawucayeen munaafiqiinta marka qofkii wax badan bixiyana sida cuhmaan bnu cafaan iyo dadka la midka oo kale waxay dhahayeen oo waa ceebeynayeen oo sadaqaadkaabay ku ceebeynayeen ayagoo markaa dhahayo muraa-in haadaa muraa-in kan waa istustusa qofkii daaqadiisa iyo tabartiisa sadaqaysto oo baxsadana oo wax yar keenana waxay dhahayaan in allaha laqaniyun can saaci haadaa sida abuu khaytamo ay ku dhaheen ilaahay ninkan suuskiisa waa ka maarmaa suus badara maxaa lagu falaa kii wax badan bixiyeyna waa istustus kii tabartiisa keenay wax yarna ilaahay waxaan yarkaa muxuu ku falaa iyaga marka waa dad uun niyad jebin iyo cay iyo ceebeyn uun u joogo ayay ahaayeen kuwaabuu ilaahay subxaanahu watacaala marka uu ka hadlayaa aayaddan oo allah wuxuu leeyahay aladiina kuwa aladiina marka waa mubtado waay khabarka aladiinana sakhira allaahu minhum waay ayb aladiina kuwa yalmizuuna ceebeynayaan almuawiciina almutadawiciina kuwa maalkooda ku tadawucayo bixinayo si tadawuca u bixinayo kuwa ceebeynayo min almu'miniina mu'miniinta xaal ay ka mid yihiin fi sadaqaati sadaqaadkana ku ceebeynaya ay fii sadaqaatihim fi sadaqaati yalmizuuna lagu tacallujina ee almutawiciina lagu tacallujin maayo sababtoo ah almutawiciina inkastooy wasfi tahay tadawaca xarafka ay ku gudubtay tacadiga ku samayso waa ba'da waa ba tadawaca bikadaa ayaa la dhahayaa intaasuu ku deeqay uu ku tadawucay ee tadawaca fii kadaa lama dhaho fii in bimacna alba lagu macneeyana waa khuruujun can ilasli waayo asalka oo laga baxo in asalka laga baxana muhimad haddii la heli karo in asalka lagu baaqi ahaada waa laga fiican yahay marka fi sadaqaati yalmizuunay ku tacalluqaysaa macnuhuna wuxuu noqonayaa fi sadaqaati sadaqaadka ku ceebeynayey aladiina kuwa yelmizuuna ku ceebeynayo almuطawiciina muminiin yacni kuwa ku tadawucayo min almu'miniina mu'miniinta xaal ay ka mid yihiin kuwa maalkooda ku tadawucayo fi sadaqaati sadaqaadka kuwa ku ceebeynayo iyo waladiina kuwii ceebeynaya laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum ay maalan maal aan helaynin ilaa juhdahum daaqadooda iyo tabartooda maahane wax kale aan helaynin ayb meeshaas marka waladiina laa yajiduunana waxay raacsan tahay amaay ku cadfan tahay almutawiciina kuwa sadaqaadkooda ku tadawucayna waa ceebeynayaan waladiina laa yajiduuna kuwa aan helaynin ilaa juhdahum daaqadooda iyo tabartooda maahane kuwaana waa ceebeynayaan yani mutadawiciintii marka waa dad xoolo badan bixinayo kuwana tabartooda yar waxay haystaan ay dhiibayaan mid marka gacantiisa badar ou kusoo qaaday mid wax yani suus ou keenay wahaakada fayaskharuuna ay ku jeesjeesayaan minhum mu'miniinta xaggooda kuwa mutadawiciinta iyo kuwa aan helaynin ilaa daaqadooda maahane xaggooda ku jeesjeesayo sakhir allaahu minhum kuwa ilaahay baa ku jeesjeesay halkaas u dhacayaa marka khabarkii fayaskharuunana marka fa-du waa caadifa yalmizuunay ku cadfan tahay waana ceebeynayaan waana ku jeesjeesayaan waxaa kaloo bannaan fayaskharuuna in laga dhiga markaas khabarkii in laga dhigo fayaskharuunada sakhirallaahuda dambana jumla ducaa-iya ay iska noqoto allah kuje ilaahay baan marka ku jeesjeesa yacnii ilaahay baa marka sidaa qiyaamaha ilaahay ha yeelo oo kaley ka dhigan tahay marka fayaskharuuna fa-da waxa loo geliyeyna waxay tahay lima tadamana almubtada-u mubtadaha waxa uu koobsanayo ee aladiinada ah oo ismu mawsuulka macna shardi uu koobsanayo darteed leanna asmaada mawsuulada ah macna shardi ayay ayay koobsanayaan sidaa darteed marka fayaskharuuna minhum khabar waa looga dhigi karaa laakiin waxaa kasii fiican fayaskharuuna minhum in yelmizuuna lagu cadfo sakir allaahu minhumna khabar looga dhiga aladiinadaas tarkiibka aayadda marka sidaas waay sakhir allaahu allah ku jeesjeesay minhum iyaga xaggoodii buu alla ku jeesjeesay muqaabalo waayo marka iyaga maadaama ay jees-jees sameeyeen saasuu ilaahay ku abaalmariye ay kale ayb waa waxyaabaha marka aan ilaahay lagu tilmaami karin ilaa iyagoo muqayad a maahane waayo haddii marka hore ibtidaa-an ilaahay loogu tilmaamo jees-jeesku ceeb waayo iyo nuqsaan laakiin qof jees-jeesay in lagu abaalmariyo jees-jeeskiisa taas waa cadli iyo wanaag iyo markaa kamaal walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab baa usugnaaday cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo kuwaani marka iyaga marka qeybtaasina marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaabuu uga hadlay kuwii wax badan bixiyeyna waxay dhaheen hada muraa-in kii wax yar bixiyeyna in allaha laganiyun can saaci haadaa ilaahay kan suuskiisa waa ka maarmaa bay dhaheen markaas ayaa aayaddan marka ay soo degtay loogaga hadlayo qofka muuminkaa marka waxaa aada iyo aada aayadda ay tusaysaa culimada qaar ay yidhaahdeen sida abu xayaan oo kale wafil aayati aayadda waxaa ku jirta buu yidhi dilaalatun tusin calaa ana lamza almu'mini mu'minka in la ceebeeyo wsukriyat wasukriyata minhu in isaga lagu jees-jeeso min alkabaa'iri dunuubta waaweyn inay ka mid tahay sababtu waa maxay limaa tacaqabahaa min alwaciidi waciidka cirbiyey leanna aayadda maxay leedahay walahum cadaabun aliim marka qof mu'mina in lagu jees-jeeso ama la caa yacni la caayo ama la ceebeeyo la duro ma wax uu ku mutaystay oon jirin waxay ka mid tahay kabaa-irta waayo haddiiba cadaab ka dhalanaya dunuubta kabaa-irtay ka mid tahay ceebeyntaasna marka dadka qaar shaydaanku wuxuu ugu suureeyaa magacyo diineedu ugu ugu suureeyaa oo waxaa dhacayso qofkaani qof muumin buu maanta dhan wax ka sheegayaa waa ceebeynayaa war maa iska dhaaftid haddaad dhahdidna maxaad u ceebeynaysaa wuxuu ku leeyahay diintaan ka difaacayo ku leeyahay diinta ayaan ka ilaalinayo ka difaacay haddii marka aada ahal u tahay inaad diinta ka difaaci kartid oo qofkaasina wax looga difaaco uu geystay oo diinta uu jariimo u geystay ha wax waa laga sheegi karaa waxaana ku dhisan xanta noocaas ahna marka ama ama yacni lamsiga noocaas ah waa mid bannaan alimaam annawowi kitaabkiisa riyaadu saalixiinkana waa ku sheegaa meelaha xanta ay ku bannaan tahay waxaa ka mida oo wuxuu leeyahay wixii diinta nusxi u ah wa minhu waxaa ka mida buu leeyahay jarxulmajruuxiin dadka majruuxiinta diinan u dhaawacan in la jarxiyo oo kutubta aada arkaysaan marka qof baa nebiga xadiid ka warinayo oo dadkii dambe ah markaasaa waxaa la leeyahay fulaanun kadaab waa beenaale xifdigiisa waa liitaa waa saas iyo saas ayaa la leeyahay taas marka salafku adbaquu calaa jawaasiha marba haddii ilaahay diinkiisa la ilaalinayo waayo dadku inay ka diin dhigtaan waxaan sax ahayn ma loo dhaafi karo cidna loo dhaafi maayo waayo haddii la yidhaha nin walbaa wuxuu sheego uu diinta u nisbeeya ha loo dhaafo yaan laga hadlin oo dadka saxda aan loo sheegin haddii la dhaho diinta ilaahay baa markaas meeshaas naqsi ku gala diinta ilaahay baan daacad loo noqonaynin qofkan ilaalintiisa iyo diinta ilaalinteedana diinta ilaalinteedaa weyn waa sidaas marka yacni labadaas saas ku kala duwan yihiin laakiin waxay u baahan tahay dee ninku inuu sidii yahay oo uu mudan yahay sidaas qofka sidaa tilmaamayaan qof kala garo kara inuu yahay wax xasan iyo waxa qaldan sharcan haddii qof jaahila uu yiraahdo uu iska dhigo sidii a'imadii horoo kale waa qaldan yahay walidaalika a'immadii salafka qaarkood shucbo iyo yaxya alqaa yacni yaxya alqataan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi rag badan baa waxaa laga hayaa inay dhihi jireen tacaalow kaalaya naqtab lilaahi saaca ilaahay dartiis aan saacad wax u xamanno maxay ka wadaan marka axaadiidta dadka wariyo aan ka hadalno waana dadka maanta axaadiidtan nebiga sal l l slam aan akhrisanayno ilaahay ku difaacay waayo dadkaas aimadaas hore ayaan ka hadlayna imaamu shaafici baa ka mid ahay dadka dadkaasoo kale ka hadli jiray nacam oo riwaa yacni hadallo badan lagaga wariyo taas marka waxaa la mida shahaadada haddii qof uu qof xukun maxkamad u keensado qadiyadda marka loo keensado markhaati keensan la yidhaah ee markhaatiga uu soo oogo markhaatiga waa la baara haddii marka markhaatida sabab lagu jarxiyo ay jirto waa la jarxinayaa waana bannaan tahay waayo dadka xuquuqdooda laguma cayaarayo hebel ha la dhaafo wuxuu sheegay ha la yska yeelo dad xuquuqdood lagu siin maayo meeshaa marka culimada waxay yidhahdeen haddii xabad basal ah meeshaas ay marayso qof laga qaaday diinu famaa baaluka marka axaadiidta nebiga iyo dadkan fadwoonaayo iyo waxyaabahan diinka ku tacalluqo laakiin haddii qof aan ahal u ahayn ou galo mar walba waa ku ceebeysan yahay meeshaas ayb lamzigana marka macnahaasaa ku jira ayb qof walbaana inta ay maslaxada keenayso ma looga badinayo istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastaqfir lahum sabciina marat falan yaqfir allahu lahum istaqfir dembi dhaaf dalabtayaa lahum iyaga u dembi dhaaf dalabtayaa ow amase laa tastaqfir inaadan dembi dhaaf dalbin lahum iyaga aadan u dembi dhaaf dalbin in tastakfir haddaad u dembi dhaaf dalabta lahum iyaga sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu ilaahay ma dhaafayo lahum iyaga u dhaafi maayo dalika kaagaasna xaasilun ku xasilayo biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen warasuulihi ay ku kufriyeen darteed ayuu kaa ku xasilayaa wallaahu alilaahi haddii ma hanuuninayo alqowma qolo alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay qoladaa ilaahay hanuunin maayo istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum marka waa amrun bimacnaa bimacna alkhabar wa qiila amrun bimacna shardi labada waa lagu macnayn karaa istaqfir hadda siiqadu waa amar laakiin macna alkhabar waa inaad u dembi dhaaf dalabto iyo inaadan u dembi dhaaf dalbin sawaaun isku mid way jin waay naam u dembi dhaaf dalabtaya aw laa tastaqfir lahum ama u dembi dhaaf dalbinaa oodan inaadan u dembi dhaaf dalbin waa jin in tastaqfir lahum haddaad u dembi dhaaf dalabto sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu alla dhaafi maayo lahum iyagu dhaafi maayo waxaa kaloo lagu macnayn karaa waxaa laga dhigi karaa amrun bimacna shardi oo marka muxuu noqonayaa in istakfarta lahum istakfir lahum ey in istakfarta haddaad u dembi dhaaf weydiisid ilaahay lahum iyaga ow amase laa tastakfir in lam tastakfir haddii aadan u dembi dhaaf dalbin lahum iyaga falan yakfir allaahu lahum ilaahay u dhaafi maayo in tastakfir lahum haddaad u dembi dhaaf dalatid sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu ilaahay uma dhaafayo lahum iyaga u dhaafi maayo marka shardina waa laga macnayn karaa in istakfarta lahum ow laa tastakfir lahum ay lam tastakfir lahum in tastakfir lahum haddaad u dembi dhaaf dalato sabciina maratan toddobaatan jeer falan yakfir allaahu lahum ilaahay uma dhaafayo marka lafduhu amrun wamacnaahu khabarun ama lafduhu amrun wamacnaahu shardun intaba waa iska caadin ayb waa qul anfiquu طawcan aw karhan sidii aan kusoo maraynay oo kale ayb meeshaan marka qoladan meeshaan marka nebiga salى اllahu alayhi wasalam wuxuu ka fahmay owda rasuulka takhyiir iyo ayuu ka fahmay riwaayaadka qaarna waxaa yacni markii cumar uu yihi rasuul allow cabdullaahi bnu ubay shanigiisa markuu kala hadlay uu yihi rasuul allow kan miyaad u dembi dhaaf dalbaysaa markaasuu nebiga waxau yihi cumarow iga tag fa ina rabbii khayaranii rabbigay waa ikhyaar geliyey istakfir lahum ow laa tastakfir lahum aa la ii yihi khiyaarkii marka labadaba marka waa waa rabbigay waa i waa idoor geliyey waana ikhyaar geliyey marka haddaan dembi dhaaf u weydiiyey ilaahay khiyaarkii rabbi ayaan ku jiraa oo isiiyey haddaanan u dembi dhaaf dalbinna khiyaarkan baan ku jiraa khiyaarkaabuu nebigu ka fahmay sal ll l slam meeshaan iyadana marka in tastakfir lahum sabciina maratanna waxaa laga wariyey rasuulka sal ll ly slam inuu yidhi haddaan ogahay toddobaatan ka badan haddaan dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo in loo dhaafaayo toddobaatan jeer ka badanaan u weydiin lahay meeshaas marka bacdi naas baa waxay yidhaahdeen siday ku dhici kartaa cadadkan mubaalaqa unbaa looga looga jeedaa ama mafhuum lagama rabo mafaahiimtuna mafhuumulcadadku daciifu ayuu ahaa toddobaatankan tiro badnaan unbaa laga wadaa maana toddobaatan iyo kow waa loogu dhaafaa ma aha macnaheedu toddobaatan iyo kow jeer waa loogu dhaafayaa lagama wado mana laga fahmayo siyaaqa carabiga ah marka qaar baa marka waxay yidhaahdeen rasuulkii sidee u yidhi marka waayahay haddaan toddobaatan iyo kow yacni toddobaatan wax ka badan haddaan ogahay in loogu dhaafayo waa u dembi dhaaf dalbi lahaa siduu u yidhi marka dadka myacni aimadu qaar marka waxay mareen in badan oo mutakalimiinta ka mid a riwaayadaasba waa daciif inay dhahaan riwaayada inay daciifiyaan oo ay yidhaahdaan qaarkood khabarulwaaxid waaye qaar ay yidhaahdaan yacni ay ay diidaan riwaayada bas qaar kalena de rasuulkii baaba jaanibkii nebigae xoogaah ayba usii dhaadhaceen oo zamaqshari waxaa laga sheegaa inuu yacni nebigu sal ll l slam de kaan rasuulka carabiyadiisa iyo carabnimadiisu asiil waaye nacam waana axadkii de qur-aankan uu kusoo degayey waaye inuu fahmi waayo tarkiib luqo macnihiisa uu fahmi waayo edab darro waayo saas in la tasawuro xataa ayb marka sida saxsanna waxay tahay aayaddaas oo kala laba macnoba in la yidhaha aayadda yaa soo kala degtay weliba iyagu waxay leeyihiin say ku dhici kartaa haddana dalika biannahum kafaruu billaahi baa la leeyahay dad ilaahay ou kufri ku xukumay see loogu dembi dhaafa waaba gaalnimaaba lagu dalika biannahum kafaruu billahi warasuulihi yaa laleeyahay marka ibnu xajar wuxuu leeyahay dalika biannahum kafaruu billahi warasuulih gadaalay kasoo degtay hadalkaa nebigu intounan dhihin ay int mar hadalkaa horreeyey dalika biannahum kafaruu billahi warasuulihi baa dembeysay sidaas oo kaleo marka ibnu xajar isaga uu yidhaahdaa middaan kalena shardi baa ayuu ku xiray nebiga haddaan ogahay in la igu dhaafayo toddobaatan ka badan in la iga yeelayo waa yeeli lahay shardiguna maahan inuu waaqici noqdo qasab maaha hadday saas dhacdo saas yay noqo lahayd inay dhacdo qasab maaha marka taasaa marka iyada laga yiraahdaa dalika kaagaasi xaasilun ku xasilayo waayo biannahum bisababi annahum wuxuu ku xasilay inaan ilaahayba u dembi dhaafaynin biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen wa rasuulihi inay ku gaaloobeen wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo ilaahay ma hanuuninayo alfaasiqiina daacada rabbi ka baxay qolo daacadii rabbi ka baxday ilaahay ma hanuuninaayo sidaasuu leeyahay ayb farixa almukhalafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuulillaahi wakarihuu an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim farixa almukhallafuuna kuwii la reebay oo la dibdhigay waxay ku yacni waxay ku farxeen bimaqcadihim biqucuudihim fadhigooday ku farxeen khilaafa rasuulillaahi rasuulkii alle gadaashiisa ay fariisteen ayaga taasay ku farxeen wa karihuu waxay kahdeen oo ay naceen an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahoodaba fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa inay kula jihaadaan bay kahdeen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen laa tanfiruu ha soconnina qaarkood baa qaarka kale ku dhahaya laa tanfiruu ha soconnina ha bixinina fil xari kulaylka dhexdiisa ha ku bixinina qul dheh naaru jahannama jahannamo naarteeda ashaddu darnaan badan xaran min jihati xarin kulaylka xaggiisa low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yafqahuuna inay kasayaan oy fahmayaan hadday wax garanayaan xaalku sidaas farixa almukhallafuuna kuwii laga tegay oo madiine markaa lagu reebo looga tegay cudurdaar la-aanta waxay ku farxeen kuwaasi bimaqcadihim biqucuudihim maqcad markaa masder miimina waa tahay daraf miimina waa tahay hadda masderkaa loo jeedaa bimaqcadihim biqucuudihim fadhigooday ku farxeen ayb jaari majruurkana farixuu ku tacalluqa bimaqcadihim biqucuudihim bay ku farxeen khilaafa rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa gadaashiisa ay fariisteen kadibkiisa markaan sidaa leenaha khilaafa waxaan ka macnayna daraf darafaan ka laqbayna markaasna ay bacda rasuulillahi sal waxaana tusaa marka darafku inay iska tahay qiraa'ada ibnu cabaas uu yidhi farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khalfa rasuulillaahi khalfa rasuulillaahi ibnu cabaas akriyay ay bmacnaa bacda rasuulillahi waay dabcan marka mansuub cala darfiya khilaafa rasuulillahi macnaha labaad waxaa la dhihi karaa mafcuulu liajlihi ayaa laga dhigi karaa khilaafkana bimacnaa mukhaalafo waay marka marka macnuhuna wuxuu noqonayaa farixa almukhallafuuna kuwii la reebay oo la dib mariyey madiino looga tegay waxay ku farxeen bimaqcadihim biqucuudihim fadhigooda maxay saa ugu farxeenna khilaafa rasuulillaahi mukhaalafatan liajli mukhaalafata rasuulillahi sal l slam liajli mukhaalafati rasuulillaahi rasuulka ilaahay khilaafkiisa dartiis bayna ugu farxeen sidaas marka caamilku farixaa noqonayso ayb ama wa imaa bimaqcadihim saasna waa la dhihi karaa bimaqcadihim sowmaahim biqucuudihim fadhigooda ayay ku farxeen khilaafa rasuulillaahi mukhaalafata rasuulillahi sal l slam rasuulka ilaahay khilaafkiisa darteed ay u fadhiyaan ayb ufadhigooda ta horaas marka yani fiican farixada in caamil looga dhigo ayb labadaas marka in khilaafa daraf laga dhigo ama mafcuulu liajlihi laga dhigo farixana caamil looga yeelo taas marka labadaasba ibnu jariir macnahaas dambe u isaga qaatay oo ay mukhaalafata rasuulillaahi mukhaalafatahum lirasuulillaahi sala alla l slam khilaafkooda ay nebiga khilaafayaan darteeday u farxeen qofku markuu necab yahay axad wuxuu iska sameeyaa khilaafkiisa uu jecel yahay mar walba uu khilaafkiisa muujiyana waa farxad badan yahay waa farxaa marka nimankani kufriga siday u dhex muquurteen oo ay nifaaq uu u galay khilaafka nebiga dartiisay ku farxayaan banaan taa dartiis darteed bay u farxayaan ayb xataa mararka qaar qofku markuu qof iska naco wuxuu jecel yahay mar walba inuu khilaafo xataa wuxuu og yahay inay fiican yihiin hebel maa sameeyey haa aniguna dhinaca kalean maray keliya un bis idhaaran lilkhilaaf khilaaf keliya un in la muujiyo dhaqankaasna waa ku badan waa nugu badan yahay annaka qofku maalkiisa iyo waqtigiisa wuxuu ku bixinaya mararka qaar ma fahmayo nin baad arkaya maalkiisa iyo waqtigiisa iyo caqligiisa wuxuu ku bixinaya bis hebel ka raay hebel meel uga soo har bis un hebel ka jejebi maxaad waxaan u sameynaya hebelaan uga jejebinayo uu leeyahay waa been abuuranaa wax daranuu la imaanayaa ilaahay uga cabsan maayo sharcigii ilaahay hortiisa ma ogola in la tago haddana maca dalika qofkaas un ka jejebi bisay ka tahay marka allah wuxuu leeyahay wakarihuu waxay kahdeen oy naceen an yujaahiduu inay jihaadaan biamwaalihim maalyaalkooda ay ku jihaadaan wa anfusihim nafahooda ay ku jihaadaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisana ay kula jihaadaan waqaaluu waxayna yidhaahdeen waqaaluudan marka shay aada khatar u ahay ka tarjumay waxay ka tarjumaysaa ayagu inay maalkooda iyo naftooda jihaadka u diideen keliya kuma koobno fasaadkooda ayagii naftoodiina waa u diideen dadkiina waa amraayaan ay lam yakfihim kuma filna maa hum calayhi waxay ku taagan yihiin oo min annifaaqi nifaaqa iyo walkasali wahsiga ah oy daacada alle ka wahsanayaan xataa araaduu ilaa ay dooneen an yugsiluu gayrahum geyrkood inay ka dhigaan kaslaanin ayb wayanhowhum ay ka reebaat ay ka reebaan markaas daacadi can daacati maxayna uga reebayaan marka cala alcilati almuujibati litarki nafri sababka keenaayo in sabab keenaayo in laga tago bixidda jihaadka loo baxayayna dadka u sheegayeen sababka keenayana waa maxay kuleylka kuleylkaas in lagu socdo dhibkaas la maro iyo war maxaa dhibkaas kugu wacan oo dhibkaan aada u maraysaa bay leeyihin meel marka naftu jeceshahay bay kasoo gelayaan wa qaaluu waxayna yidhaahdeen dadkii kaley ku dhahayaan marka laa tanfiruu ha bixinina fi lxari kuleylka dhexdiisa ha ku bixinina qul waxaad tidhaahdaa naaru jahannama jahannama naarteeda ayaa ashaddu darnaan badan xaran xagga kuleylka aad ugu darnaan badan low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yafqahuuna inay wax kasayaan ay wax fahmayaan hadday wax fahmayaan naaru jahannamo ayaa marka dar ayaa yacni aad u daran oo kuleylka jahannamo ayay markaa ay garan lahaayeen ayb falyadxakuu qaliila waliyabkuu kahiira jazaءa bima kanuu yagsibuun falyadxakuu ha qosleen daxikan qosol qosolka oo qaliilan aada u yar adduunyada dhexdeeda ha ku qosleen walyabkuu ha ooyeen bukaa-an ooyin kahiiran fara badan aakhiro dhexdeeda ha ku ooyeen ayb jazaa-an yujzowna waa la abaalmarinayaa jazaa-an abaalmarin baa la abaalmarinayaa bimaa kii baa lagu abaalmarinayaa kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen ayb meeshan marka falyadxakuu qaliilan qaliilan iyo kahiiran labadaba mas yacni waxay ku nasbisan yihiin yacni masder ahaan booskii masderkaa la dhigay macnaha ayaga ay daxikan wa bukaa-an daxikan qaliilan bukaa-an kahiiran ayb waxaa kaloo la yidhi qaliilan iyo kahiiran darfu zamaan ayaa lagu nasbin karaa bacda ahli lcilmi saasay dhahay oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa falyadxakuu ha qosleen qaliilan zamaanan qaliilan waqti yar ha iska qosleen walyabkuu ha ooyeen kahiiran zamaanan kahiiran waqti badan na ha ooyeen macnaha saasay ka dhigan tahay siiqadu waa siiqatu amrin ayuu kusoo arooray wamacnaahu lkhabar macnaha laak waa khabar muxuu ka dhigan yahay marka falyadxakuu fasayadxakuuna way qosli doonaan qaliilan daxikan qaliilan qosol yar walyabkuu wasayab wasayabkuuna way ooyn doonaan bukaan ooyin kahiiran fara badan macnaha saas waa macnaahaan jazaa-an yujzowna waa la abaal marinayaa jazaa-an abaalmarin ayaa la abaalmarinayaa mas masdar ahaana lagu ayaa jazaa-anta lagu nasbinaa mafcuulu liajlihina waa laga dhigi karaayo macnuhu marka waxay tahay sababka qosolkooda yacni ay u qoslayaan wax yar wax badanna ay u ooynayaan maxay tahay jazaan liajli jazaa-in abaalmarin darteed yay wax yar u qoslayaan wax badanna ay u ooyn doonaan bimaa kii lagu abaalmariyo kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna ay yagsibuunahu ay shaqaysanayeen way kasbanayeen ayb marka waxaa xadiidkii nabigana waa kii ahaa sala allahu calayhi wasalama waladii nafsii biyadihi low taclamuuna maa aclamu ladaxiktum qaliila walabakaytum kahiira wamaa taladadtum الnisaءa calى اlfurush ow kamaa qaala sal ly slam wuxuu yihi haddaad oga waxaa ilaahan ku dhaartaye allaha nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye haddaad ogaa lahaydeen waxaan ogahay ladaxiktum qaliila wax yaraad qosli la ahaydeen walabakaytum kahiiran wax badanna adduunyada dhexdeeda waa ku ooyi lahaydeen adduunyaduu ka hadlaa wax yaraad qosli lahaydeen in badanna waa murugoo lahaydeen waad oyn lahaydeen waxaan ogahay saan wax u garanayo haddaa u garanaysaan ood u ogaa lahaydeen wamaa taladadtum الnisaءa calى اlfurush haweenkuna marka gogasha iyo firaashka kulama kulama aydnan raaxaysateen saasuu yidhi macnaha kulama aydnan macaansateen saxaabada markii xadiidkaas marka nebigu uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam weliba waxaa kusii jirtay wala kharajtum ila asucuudaati bannaankaad u bixi lahaydeen taj'aruuna ila allah idinkoo ilaahay u qaylinayo u cabaadayo markaasaa saxaabadii marka aad bay u ooyeen oo intay yacnii maradii isku marihii isku gembiyeen ayaa nin walbaa marka yacni xaqiiqdu markay u caddaatay marka uu yacni ooyin iyo aakhiro in laga fakarayaay galeen markaa qofku marka waxaa wanaagsani marka adduunyada inuu wax badan aakhirada kaga murugoodo farax waxaa lagu abaalmarinaa markaas aada u weyn oo joogto oo daa'im abuu hela laakiin haddii adduunyada baashaal uu ka dhigto uu qosol ka dhigto oo uu ka dhigto meel uun marka yacni waqti lagu qaato hadduu ka dhigto sheekooyinka iyo waxa uu ku jiro aakhira markii la tago adqaasu axlaam ay ku noqonayaan calowsaad iyo qarow iyo ayay ku noqonayaan wixii waxaana markaas bannaanka uu u feyd maayo oo si fiican u arkayaa wixii ka dahsoonaan marka qur-aanka in la akriyo lagu tadabburo tadabbur lagu akriyo waxa uu sheegayo yacni lasoo xaadirsado horta lasoo dhigto aakhirada iyo waxaa jira aada looga fekero jannadii naartii lagu fekero yacni waxyaabahaas qofku marka waxay u keenaysaa wax badan inuu ka cabsado marka oo markaa cabsidii dhabta ayadoo rabbi subxaanahu watacaala uu lahaa ayay u dhaweyneysaa ayb walidaalika dadka waxaa u fiican qofka adiga ku cabsi geliyo aakhiro kugu cabsi geliyo waayo ilaahay baaba nagu cabsi geliyo waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah maalin ka cabsada ilaahay laydiin celinayo liyowmin cadiim maalin weyn uu ilaahay ka tilmaamay yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin maalintaas weyn waa maalinka dadku ilaahay ay hor istaagayaan ada yacni qur-aanku waa ku badan tahay shaniga aakhira marka inuu weyn yahay inuu caddeeyo ayb waxyaabo badan uu ka tilmaamay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah wax badan uu ka sheegay qofku marka inuu la tafaaculo macnahaas ee uu marka adduunyada inta uu joogo aakhirada uu fakar u yeesho fain rajacaka allahu ilaa طaa'ifati minhm faاsta'danuuka lilkhuruuji faqul lan takhrujuu maciya abada walan tuqaatiluu maciya caduwa fain rajacaka allahu ilaahay hadduu ku celiyo adiga ilaa طaa'ifatin koox intii ka ah uu ku celiyo kooxda oo minhum munaafiqiintii ka mid ah fasta'danuuka ay idinkaa dalbaan ogolaansho iyo idin ay kuwa ay kaa dalbadaan lilkhuruuji bixitaanka ay kaaga idin dalbadaan faqul dheh lan takhrujuu ma bixi doontaan oo ma baxaysaan macii aniga la jirkayga abadan weligiin ma baxaysaan aniga macayga iyo la jirkayga weligiin ma baxaysaan walan tuqaatiluu ma dagaalamaysaan macii aniga la jirkayga caduwan cadow la dagaalami maysaan inakum idinku radiitum waxaad ku raalli noqoteen bilqucuudi fadhiga oo rasuulkii markaa laga haro awala maratin markii horeba kol kolkii yacni kolkii hore yaad saa ku raalli noqoteen faqcuduu fariista maca alkhaalifiina maca almutakhalifiina kuwa haray macooda kuwa haray macooda la fariista la fadhiya ayb marka rasuulkii waxaa la leeyahy haddaad soo laabato dagaalkan ka laabato dagaal labaadna aada gelaysid hadday qolo kuwan kaa harayo nifaaqa kaaga haray hadday ku yidhaahdaan noo ogolow inaan ku raacno ha ka yeelin waa dad marka yacnii fasaad badan oo dhib badan markii hore yacnii ayay la ima ayay imaan lahaaye ayay yacni bixi lahaayeen markii horeba haddii marka bixitaankii ay diideen sidaa ku dheh fain rajacaka allaahu ilaahay hadduu ku celiyo ilaa daa'ifatin koox intii ka ah uu ku celiyo kooxdoo minhum min almunaafiqiina meeshaan marka damiirkan minhum munaafiqiinta waa loo celi karaa ee koox maxaa loo leeyahay munaafiqiin kulligood ma ayaga awalba fiicnaay daa'ifa marka maxaa looga cabirayaa liajli ana minhum man maata ayb daa'ifa marka waxaa loo waxaa loogu tilmaamayaa liajli ana minhum yacni iyagii marka waxaa ka mid ah qaar dhintayaa iyagii ka mid ah marka dadkan uu u laabanaayo oo istiidaanka weydiisanayo kuwii haray oo dhan ma ah ma noqonayaan qaaraa dhimanayo moogtahay halkaasa marka minhum marka munaafiqiinta loo celiyo sidaasay u tawjiihinayaan marna waxaa la dhihi karaa minhum min almukhallafiina kuwii la dib dhigay in loo celiyo marka macnuhu muxuu noqonayaa dadka la dibdhigay laba nooc waayo qolo dagaalkii ka hartay licudurin uga hareen iyo kuwa dagaalkii aan ka qeyb gelin oo ka haray biduuni cudurin cudurdaar la-aan minhumta marka waxay ku dhacaysaa kuwii cudurdaar la-aanta ka haray nebiga sal l slam kuwii cudurdaarka qabay hadday mar labaad dhahaan rasuul allow aan ku raacno waa la fasaxa kuwaas leanna markii horeba cudurdaaray haysteen kuwaas marka minhumta munaafiqiinta marka laga macneeyo marna munaafiqiinta in loo celiyo marna mukhalafiinta loo celiyo haddii marka mukhalafiinta loo celiyo mintaani marka yacni minhumtaan oo tabciidka iyo tusayso tabciidku wuxuu noqonayaa kuwii cudurdaarka aan lahayn waayo marka kuwa aan cudurdaarka haysanin waayo marka daa'ifada iyo qeybta waxaa keenaya ayb haddii munaafiqiinta loo celiyana minhumta kuwaa dhintay kuwii soo haray waay marka fain rajacaka allaahu marka rasuulka waxaa laleeyahy hadday ilaahay ku celiyo nimanka aad yacni ay ku istiidaan ku weydiistaan aan ku raacna ay ku dhahaan cadow igula yacni dagaal ila yacni cadow aan la gelaya ilama soconaysaan mana ila baxaysaan ku dheh bacdu ahlilcilmi marka meeshaas waxaa laga qaadanaa bay dhahayaan rasuulka qeybka inuusan ogeyn waayo waxaa la leeyahay markaad laabato haddii sidaa lagu yidhaahdo sidaas iyo sidaas yeel isaga marka yacni waxa soo socda nebiga mutlaqan ma ogeyn wixii la ogeysiiyey unbuu ogaa marka waa la ogeysiinaa markaan wixii la ogeysiiyey unbuu nebigu ogaayay sala allahu calayhi wasalam fain rajacaka allaahu ilaahay hadduu ku celiyo ilaa daa'ifatin uu ku celiyo koox intii ka ah kooxda oo minhum min almunaafiqiina ka mid ah ama minhum min almukhalafiina kuwii la dibdhigay ka mid ah fasta'danuuka yani kuwii la dibdhigay cudurdaar la-aanta lagu dibdhigay fasta'danuuka ay markaa kaa idin dalbadaan fasax ay ku weydiistaan lilkhuruuji bixitaanka ay kaaga idin dalbadaan faqul dheh lan taqhrujuu ma baxaysaan macii aniga la jirkayga abaddan weligiin mama baxaysaan ila bixi maysaan yani ama fasta'danuuka ay idinku weydiistaan ogolaasho ay kaa dalbadaan adiga lilkhuruuji liajli lkhuruuji bixitaan dartiis faqul dheh lan takhrujuu bixi maysaan macii aniga la jirkayga abaddan weligiin walan tuqaatiluu ma dagaalamaysaan macii la jirkayga caduwan cadow inakum idinku sababtu waa tan cilada marka ina inakum idinku radiitum waxaad ku raalli noqoteen bilqucuudi fadhiga awala maratin kolkii horeba faqcuduu fariista maca alkhaalifiina maca almutakhalifiina kuwa haray macooda la fadhiya khaalifiin bimacnaa mutakhalifiin macno labaadna waa laga macneeyaayo min maca alkhaalifiina maca alfaasidiina kuwa yacnii faasidiinta oo hallaysan macooda la jooga oo la fadhiya ayb macada marka waxay ku waxay ku tacalluqaysaa marka faqcudu waqiila marka waxaa la yihi xaal faacilka faqcudubana waa laga xaaleyn karaa faqcuduu fadhiya maca alkhaalifiina maca almutakhalifiina kuwii haray macooda xaal aad tihiin idinkoo sidaa a fadhiya ayb walaa tusalli calaa axadi minhum maata abada walaa taqum calaa qabrih walaa tusalli ha ku tukanin calaa axadin axad korkiisa axadka oo minhum munaafiqiintii ka mid ah axadka oo maata dhintay abadan weligaa ha ku tukanin walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi qabrigiisa agtiisana ha istaagin sababtu waa maxay inahum iyagu kafaruu billaahi allay ku kufriyeen wa rasuulihi ilaahi rasuulkiisii bay ku kufriyeen wamaatuu way dhinteen walxaal hum iyaga oo faasiquuna daacadii rabbi ka baxayoo nifaaq daa'im ku abay dhinteen aayaddanna alla wuxuu tilmaamayaa marka munaafiqiinta hadday dhintaan maxaa laga yeelayaa marka rasuulkii baa waaa waxaa la amrayaa marka oo la leeyahay adigu qabrigii yacni ha ku tukanin qabrigiisana ha ag istaagin ducaha u ag istaagin walaa tusalli ha u ducaynin walaa tusalli ha ku tukanin calaa axadin axad axadka oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta axadka oo maata dhintay abadan weligaa marka salaada haddii salaad lagu macneeyo iyo haddii duco lagu macneeyo waa isku macno waayo salaatuljanaaزadu waa duca un maqsuudkeedana waa meydka in loo duceeyo marka qof munaafiqiinta ka mida adu ha u ducaynin oo dhintay weligaa hau ducaynin marka de munaafiqiintu laba xaalad unbay yeelan karaan qofkii nifaaqu wax qalbi ku tacalluqo sida badan lama ogaa karo haddii marka waxaa weeyaan haddii qofka la ogaado munaafiqu ahaa kufri baa kasoo daahiray nifaaqi banaanku yimid gaalnimaa kasoo daahirtay waa ku dhintay lagu tukan maayo janaasana lagu tukan maayo mana loo duceynayo laakiin haddii uu munaafiqnimadiisa wato daahirkana muslim ka yahay qalbigiisii wax calaamadana aysan noo soo muuqanin annaka maxaa la yeelayaa waa lagu dukanaa leanna axkaamtii muslimiinta daahiran lagu wadaa waana midda xalay aan kasoo sheekeyneyna ibnu jariirin oo ku dheeraaday ayb meeshaas marka cabdullaahi bnu ubay wiilkiisa oo nin wanaagsan ahaa cabdullaahi bnu cabdillaahi bnu ubay ayaa nebiga u yimid markaasoo kaale aabbahay iigu tukuyey aabbihiina de munaafiq u ahaa nebiga dhibay rasuulkii marka waa ka yeelay waa ku waa ku tukaday cumar baa marka rasuul allow ninkan kan kasoo dib mar buu yidhi haku tuka yacni haku tukani ma waxaad ku tukanaysaa buu yidhi munaafiqan markaasuu wuxuu yidhi akhir canii cumarow gadaal iiga siko ina rabbii qad khayaranii rabbigay waa ikhyaar geli istaqfir lahum aw laa tastaqfir lahum muwaafaqatan licumar marka waxaa soo degtay iyadoo cumar la waafaqaayo aayaddan gadaalay kasoo degtay walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan yani markii hore nebigu uu cabdullaahi bin ubay ku dukanayey khiyaaruu rasuulka u lahay aayaddan markay soo degtay khalaas waa soo xirmay marka rasuulku asaga marka de waxyi baa marar a loogu sheegi jiray munaafiqiinta iyo ama uu ku ogaa jiray laakiin innaga waxyi nagu soo degi maayo cumar marka wuxuu dhihi jiray annagu yacni waagii hore waxyi baa soo degi jiroo dadka lagu qaban jiray hadda waxii annaga nagu soo degi maayo naxnu na'hudu bidawaahir annaga waxa noo muuqdaan qaadanaynaa wallahu yatawalla saraa'ir ilaahayna wixii sira isagaa tawallinaya daahirkiisaa lagu wadaan haddii dadka marka loo fasaxoo la yidhaha iska gala dadka nawaayaadkooda rajman bilgeyb waay horta wax qalbi qof uga jira adiga ma ogaan karti rajman bil waa wax aadan ogeyn ood ka hadlayso midda labaad ninba ninka kaleo ugu darnaanayo anaa munaafiq waaye saasaan dareemay unbuu dhahayaan waxyaabahaas marka ma soconayaan laakiin nifaaqu mararka qaar bannaanka u imaanayo markuu bannaanka yimaado saasna qofka uu ku dhinto laga banaankaa laga marayaa kaas waana midda alla uu leeyahay fii suurati moxamed walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni lqowli war xumadaad ku garanayn ku aqoonsanaysaa marka hadda qofka dadka diinta ku jeesjeesaayo oo yacnii ama gaalnimada marka yacnii iskaga hadlaayo ama ku dhaqmaayo ku camal falayo ficil ahaan ama ictiqaadaadkooda iyagu ka warramaayo oo dhahayaan waxaan ma aaminsani iyo ogna inay waxaasi diinka ilaahay ku jiraan ka noocaas oo kale haddii uu dhinto marka lagu tukan maayo waayo ictiqaadkiisa isagaa bannaanka keensaday laakiin arrimahaas wixii kufri ah iyo waxaan kufri ahayn yani qofku mar laba qofku laba xaalad uu leeyahay mar waa gaal asala gaalka asligaa qof walba waa garan karaa laakiin qof awal muslim ahaa inuu ka baxay islaamnimada iyo in kale arrintaas cilmi bay u baahanaysaa maxaa islaamka looga baxaa maxaa ku xeeran meeshaas culimo loogama maarmaayo iyo dad aqoon diinta u leh alla ka cabsina leh ma looga maarmaayo bacdi naas hadday iska dhaadhiciyaan culummada culummadan hadda joogto dhanba waa halaysan yihiin hadday iska dhaadhiciyaan ayaga say ku saxmeen marka ummad culimmadoodii oo dhan wada hallawday caamadooda say u toosaya marka waxaasi wax caqli gelaya qabla sharci caqli wax gelaya sharcigana ilaahay wuxuu yihi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ilaahay ummadan ummad akhiyaarow ka dhigay baatil ma isku raacaya culimada marka suuragal maaha inay baatil isku raacaan adiga culimo maa tahay haddaad tira may culimo miihi buu leeyahay culimadii dhanna gafow ku xugminay yani isagii culimo maaha culimadii uu gaf ku xugmiyey gaalaysiin oo wataa gacantou ku haystaa ciddou doonu iska gaalaysiinayaa axkaamtii gaaladuu isaga fulinayaa ciduu uga dayanayo ahlucilmiya male ka noocaas oo kalea marka dhahaya culimmada aan waxaan culimo maaha waxaan isagiina aan culum inuusan culimo ahayn is-og yaa u akriyay marka waxaan masaa-ishaan yaa u akri shaydaana u akrinaya qof gaalnimadiisu caddaatayna cid diidi karta male qofka muslimkaa waa gaaloo yacni waa ka dhici karaa inuu gaaloobo ou ridoobo laakiin keliya waxay tahay taxqiiq ha lagu sameeyo waayo qofkan awal muslimka ahaa jiray culimmada waxay yidhaahdaan al-aslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalku waxay tahay shaygu wuxuu ahaayo ku baaqi yahay ilaa wax ka raro asalkaas la helo maaha sababtaasaan marka loogu degdegaynin qof muslimnimo loo qiray gaalaysiintiisa aan loogu degdegaynin waxaan ka hadlaha waxay tahay ku degdegid hadii dadka waxa ay yidhaahdaan si kale loo fasiro qofku waxa isaga uu rabo oo u fasirto howl marka waa iska iftiraa ay iska noqoneen ayb waana arrin cilmi u baahan taas laakiin gaalka yahuudiga iyo wathaniga majuusiga iyo ishkaal male kaas awalba gaalnimo asal oo baaqi kaas uu ku yahay wala marka aayaddan marka sidaasay ka war ayay ka hadlaysaa walaa tusalli ha u ducaynin ha ku tukanin calaa axadin axad korkiisa axadka oo minhum munaafiqiintii ka mid a axadka oo maata dhintay abaddan weliga walaa taqum ha istaagin calaa qabrihi qabrigiisana ha istaagin agtiisa macnaha qabrigiisa ha istaagin macnaha liducaa'i ha u istaagin ayb meeshaa marka walaa taqum calaa qabrihi laba tafsiir baa ku jirta qabrigiisa ha istaagin macnaha macnuu wuxuu yahay ducaha u istaagin oo markaad ziyaaranayso intaad ziyaarato adoo u duceynaya ha ziyaaranin gaalka marka qabrigiisa ma la ziyaaro karaa mas-aladaasa halkan lagu baaraa gaalka qabrigiisa in la ziyaarta miyaa bataatan la diidaa meeshaan ile munaafiq waa gaal moogtahay mase sida xooga badan waxay tahay gaalka qabrigiisa waa loo ziyaaran karaa in lagu waano qaato bis aa loo ziyaaran karaa in loo duceeyo maya looma ziyaaran karo walaa taqum calaa qabrihi tafaasiirtu waxay leeyihiin duca ha u istaagin qabrigiisa ha u duceynin marka laakiin inaad ag martood istaagtood ku cibro qaadato ictibaarku waa waa furan yahay waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam markii xudaybiye waa kii socday kun iyo afar boqoloo nin ayaa la socotay abwaa meel la yidhaha buu ku leexday qabriga hooyadiis ayuu ahaa waa fariistay asxaabta dhinacyadiisay fariisteen waa ooyey rasuulka sal alla l slam markaasay asxaabtii su-aaleen waxa uu yidhi rabbigay baan waxaan idin weydiistay oon ka dalbaday inuu iyo ogolaado qabriga hooyaday inaan siyaarto waa ii ogolaaday waxaan weydiistay inaan dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo waa famanacaniiha waa ii diiday muslimaa werinaya xadiidkaas saxiixu muslim muslimaa saxiixiisa ku wariyey alimaamu nawowina waxa uu yidhi waxaa laga qaadanaa in markaa yacnii qubuurta gaalada qofku inuu booqo karo ayb saasuu tilmaamay marka meeshan waxaa laga qaadanayaa marka waxa laysku diidaayo waa in loo duceeyo in loo ag istaagee la diidi maayo in marka ku cibro qaadasho loo ag istaago ayb macnaha labaad walaa taqum calaa qabrihi ku jira waxay tahay ha maamulin oo adiga ha tawallinin duugistiisa walaa taqum ha u istaagin calaa qabrihi duugitaankiisa ay calaa iqbaarihi waay marka calaa iqbaarihi qabriyeyntiisa yani duu munaafiq duugistiisa adigu ha tawallinin ha maamulin meeshaa marka ma waxaa laga qaadanaa nebiga dasaan baaba la faray qofka gaalka ee qofka qariibki qariibkiisa ninka u dhowna oo muslim yahay maalan waalidkiisa kaba soo qaad gaal ah waa dhintay waalidkiis ma duugaaya maya isagoo muslima may waa duugi karaa waxaana jiro abu daalib markii uu dhintay waa kii yidhi cali nebiga u yimid waa kii yidhi marka ina camaka shaykha adeerka yacnii odaygii qad maata waa dhintay maxaan sameeyaa markaasuu wuxuu yidhi idhab nebigu wuxuu yidhi idhab fawaarihi walaa tuxditan shay-an tag soo astur wax kalena ha samayn marka in la duugo oo la asturo meydku waa waa waa bannaan tahay ama ha ahaada qariib adiga kuu dhow ama yownan ahaanin meel inuu iska yaallo oo unan markaa aan yacni duugmo uusan helin oo yacni ama bahalku cuno ama wax lamida ma la sameynaya waa la duugi karaa waa la duugi karaa duugistaas marka iyadu manhi ma aha xadiidkaasna iyo xadiid kaleba waa loo cuskadaa ayb inahum sababtu marka waa maxay aan loogu ducayneynin inahum oo aan loogu tukanaynin qabrigoodana aan duco loogu istaagaynin inahum iyagu kafaruu billaahi allay ku kufriyeen warasuulihi bay ku kufriyeen wamaatuu way dhinteen walxaal hum iyaga oo faasiquuna iyagoo daacada rabbi ka baxsanna waa dhinteen yani maahan awalay saas ahaayeen waa towbad keeneen maaha saasayba ku dhinteen meeshaas marka waxaa iyadana gelayso qofka gaalnimada marka ku dhinto marka uu gaalnimada uu ku dhinto wa hadduu ka towbad keeno muslimkaas lahumaa lilmuslimiin wa calayhimaa cala almuslimiin gaalkana in muslimiinta lagu dhex duugo ma banaana haddii uu gaal dhinto marka la duugaayo muslimiinta lagu dhex duugi maayo maqbarada iyo qubuurta gaalada iyo muslimiinta waa u kala soocan tahay qabriyaal waa u kala soocan yihiin dadku haddii marka qofkii oo gaal ah haddii hadda marka qabri qubuur muslimiin la isaga dhex duugo waa waa tasaruf qaldan waayo waa laga bixinaa meesha gaaladaa lagu duuga markaas waayo qubuuraha muslimiinta axkaam ay leeyihiin qofku markuu soo galo yacni inuu u salaamo inuu u duceeyo waxbay leeyihin haddii haddii laysku dhex duugo waa dhibaato qofkii hadday dhacdana sidaas qofkii raba inuu qubuuraha siyaarto u duceeyo muslimiinta u niyeysana hadayba dhacdo in la sameeyo laakiin maaha inahum kafaruu billaahi warasuulihina waa wasfi tilmaam tilmaantaas soomaaliyaa laga heli karaa carabaa laga heli karaa dad kalea laga heli karaa maaha qofka hadduu yani soomaali yahay gaalnimadii caddaystay hadhow marku dhintay in la keeno soomaalida soomaaliya qubuurihii muslimiinta lagu dhex duuga sax maaha beri waxaan xasuustaa qabuurahan generaal da-uud ayaa waxaa la keenay nin gaalnimadiisu iska caddayd nacam oo dadkii uun markaas madaxda ka mid ahaa oo safiir meelaha zambiya iyo ka ahaa jiray nacam ayb gaal buu ahaa magaciisa xataa magac gaalow qaatay ninkaas marka waa la keenay kiniisadaana la geeyey kabacdina generaal da-uudaa lagu duugay generaal da-uud muslinaa ku duugan in lagu dhex duuga sax maaha hadiiba kiniisadii la geeyay kiniisadda in loo dhaafay ama ama ayagu meeshay geysanayaan ay geystaan hadhow marka waxaa le ninkan muwaadin soomaali waaye muwaadin wax ou macno wasfi macno leh maaha muwaadin wasfiga sharcan aan ujeedaa sharcan tilmaanta macnaha leh waa muslim axkaamaa ka dhalanayso gaal axkaamaa ka dhalanayso munaafiq axkaam uu leeyahay mushrigu axkaam uu leeyahay wahaakada laakiin wax la yidhaaha sharcan marka laga hadlaa muwaadin muwaadinku gaal ou noqon karaa muslimna waa noqon karaa beryahan dambena dadka waxaad moodaa ayaan markii shay la moogaado xiisaa dadka u yeeshaa markaasaa quluubtoodaa lagu soo kicinaa marka waa lagu isticdaafsadaa dadkan qofkan kan waayo muwaadinnimada muwaadinnimada yani islaamnimadiina macno loo yeeli maayo sax maaha saas walaa tucjibka amwaaluhum waawlaaduhum walaa tucjibka yow ku cajab gelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo waawlaaduhum iyo ilmahooda maalkooda amwaashooda iyo awlaadooda yaynan ku cajab gelinin inamaa yuriidu llahu inamaa wax kale ma ahna yuriidu llahu alla wuxuu rabaa an yucadibahum inuu cadaabo bihaa amwaashaa uu ku cadaabo ilmaha fi dunyaa addunyada dhexdeeda uu ugu cadaabo watashhaqa ay baxdo anfusuhum nafahooda walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaalo ah aayadan mid la macnaan soo marnay falaa tucjibka amwaaluhum walaa wlaaduhum inamaa yuriidu llahu liyucadibahum aan soo marnay midaan an yucadibahum waidaa unzilat suuratun waidaa haddii unzilad la dejiyo suuratun suurad haddii la dejiyo an aaminuu ay aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa maciisa la jihaada sidaa la dejiyo ista'danaka waxaa kaa idin dalbado ulu qawli dhe yacni maalka kuwa u saaxiibka ah maalka iyo hodantinimada kuwa u saaxiibka ah minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin ama kuwaasoo minhum munaafiqiintii iyo ka mida wa qaaluu waxay yidhaahdaan darnaa naga tagna kuna ahaanee maca alqaacidiina kuwa fadhiya macooda ahaanee raduu waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwii la dib dhigay wa ubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtooda ayaa la daboolay korkeeda fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan oo waxba garan maayaan waidaa haddii unsilad la dejiyo suuratun suurad lasoo dejiyo an aaminuu ay aaminuu rumeeya suuraddu dabcan waxay wadataa qowl hadal an aaminuu ay aaminuu rumeeya suuraddu saasay lasoo degayay aaminuu an aaminuu ay aaminuu rumeeya billaahi alle wajaahiduu jihaada maca rasuulihi rasuulkiisa la jirkiisa ista'danaka jawaabta idaadii waa ista'danaka waxaa kaa idin dalbado ulutawli ixsaan yacnii maalka kuwa u saaxiibka ah ulutawli yacni ululghinaa waasacati minhu kuwa yacnii marka maalka iyo waasacnimada xagga maalka kuwa u saaxiibkaa kuwaasoo minhum iyaga ka mid a wa qaaluu waxay yidhaahdaan darnaa na naga tag nakun ahaanee maca alqaacidiina kuwa fadhiya fii rixaalihim guryahooda fadhiyo ahaanee raduu waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka macooda alkhawaalif yacni nisaa loo jeedaaye min sifati nisaa jamcu khaalifatin khaalifa jamceeda waxaa kaloo la yidhi waqiila maca adniyaa innaasi wa sifalatihim dadka kuwooda liito yacni macooda aan ahaano sa inay ahaadaan bay ku raalli noqdeen yuqaalu waxaa la yidhaha fulaanun hebel khaalifatu qowmihi qowmkiisa ku kan ugu liito idaa kaana duunahum dadka hooseeya hadduu yahay marka raduu haddii macnaha la qabto marka waxaa weeyaan raduu waxay ku raalli noqdeen bi an yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwii liitay macooda maca alkhawaalifi haweenkii iyagu aan dagaalba shanigoodu ousan ahayn oo laga reebay macooda wa tubica waa la daboolay calaa quluubihim quluubtoodii baa la daboolay fahum iyagu laa yafqahuuna ma fahmayaan oo xaqii iyo maslaxadii meeshay jirtay iyo sacaadadii garan maayaan ma fahmayaan laakin irasuulu waladiina aamanuu macahu jaahaduu biamwaalihim laakiin laakiinse alrasuulu rasuulka iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu la jirkiisa jaahaduu way jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooday ku jihaadeen wa anfusihim nafahoodii bay ku jihaadeen wa ulaa-ika kuwaadaa lahum waxaa usugnaaday alkhayraatu bay leeyihiin khayraadkii ayaa kuwaa usugnaaday wa ulaa-ika kuwaada hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanoo guulaystay ah acadda allaahu ilaahay wuxuu u darbay oo u diyaariyey lahum iyaga jannaatin jannooyin jannooyinka oo tajrii ay qulqulayso ay dureeraysa min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa saraheeda iyo geedaheeda dhac hoosteeda al anhaaru wabiyaala ay dureerayaan khaalidiin xaal ay yihiin kuwii waarayo fiiha jannaadka dhexdooda iyagoo ku waarayo dalika kaagaasi alfawzu liibaan waayo alcadiimu aada u weyn waa liibaan weyn taas kuwaa markii laga sheekeeyey baa jaanibkii kalena naloo sheegayaa laakiin laakiinse alrasuulu rasuulkii laakiin lagu noqoyay alrasuulu rasuulka iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa jaahaduu biamwaalihim maalyaalkoodii bay yacni jaahaduu way jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooday ku jihaadtameen wa anfusihim iyo nafahooda wa ulaa-ika kuwaadaa lahum iyaga alkhayraat lahum waxaa u sugnaaday alkhayraatu khayraadkii khayraad baa marka kuwaa usugnaaday xasanaad baa marka ayb wa qiila aljawaari alxisaan fi ljanna xuurulcinta jannadaa usugnaatay wa fiihina khayraatun xisaan fi suurati raxmaan jamcu khayratin waay markaas ayb khayrka waxaa kaloo la yihi macnihiisa ilaahay unbaa garanaya xaqiiqdiisa falaa taclamu nafsu maa ukfiya lahum min qurati acyunin jazaan bima kanuu yacmaluun wa ulaa-ika kuwaadaa hum iyaga unbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah acad allaahu alla wuxuu u darbay oo u diyaariyey lahum iyaga jannaatin jannooyin jannaadka oo tajrii ay dureeraysa min taxtihaa hoosteeda geedaha iyo qusuurta saraheeda hoosteeda al anhaaru wabiyaalo ay dureerayaan khaalidiin xaal ay yihiin kuwii ku waarayo fiiha jannaadka dhexdooda dalika kaagaasi alfawzu liibaan waay alcadiimu aada u weyn wa jaءa almucadiruuna min alacraabi liyu'dana lahm waqacada aladiina kadabuu اllaha warasuulah sayusiibu aladiina kafaruu minhm cadaabu aliim wa jaa-a waxaa yimid almucadiruuna kuwii cudur daaranayay ayaa imaadeen min alacraabi reebaadiyaha xaal ay ka mid yihiin liyu'dana si loogu idmo lahum iyaga si loogu idmo yani inay haraan waqacada aladiina kuwii way fariisteen kadabullaaha kadabuu u been sheegay allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa beenta u sheegay kuwaana way fariisteen ayb sayusiibu ladiina kuwii waxaa ku dhici doono asiibi doono kafaruu kufriyey minhum xaalay iyaga ka mid yihiin kuwa cudurdaarka beenta qadimayo cadaabun baa asiibayo cadaabka oo aliimun muulimun xanuujinayo ayb aayaddan marka wajaaa almucadiruuna mucadiruunta iyaa laga wadaa laba qira'a horta ku jirto yacquub iyo kisaa-i baa waxay aqriyeen wajaaa almucdiruuna waa bitakfiif almucdiruuna markaa waxay noqonaya kuwa cudurdaarka ku xeel dheeraada laqad acdara man andar aad ayuu u cudurdaar tiray qofkii wax u digay ay baalaqa fi lcudri cudurdaarkiibuu ku xeel dheeraaday almucadiruuna waa qiraa'ada badane marka waxay noqonaysaa almuqasiruun wajaaa yani waxaa yimid almucadiruuna kuwii cudur daaranayay gaboodfalka la yimid cudurdaarkoodu ounan cudurdaar cuntan maayo ousan ahayn yuqaalu cadara ay qasara wa qaala alfaraa almucadiruuna almuctadiruuna ta'dii baa daalkii lagu idqaamay xarakadii ta'daa caynta la siiyey macnuhuna marka yacni almuctadiruuna kuwa cudur daaranayay kuwan marka cudur daaranayay yihiin iyaga marka mujaahid iyo qataada waxay ku tageen ilaa anahum kaanuu inay ahaayeen ahla ctidaarin baailin cudurdaarasho baatila ayay dad ku socday ahaayeen falam yacdurhum ullahu ilaahay uma cudur daarin marka ayb sidaa marka hadday tahay wailaa hada fagayru jaa-izin an yuusafuu bilicdaari in lagu sifeeyo kuma haboono marka ayb oo marka wajaa almucdiruuna qiraa'ada ah xoogaa waxay tusaysaa inay cudurdaar yacnii sidaan aan sheegnay mujaahid iyo qataada ay ka duwan tahay marka saa darteed in lagu sifeeya malahan buu leeyahay icdaar in loo cudur daaray macnaa dad loo cudur daaray maaha ilaa an yuusafuu in lagu sifeynayo maana biannahum ayaga acdaruu fi lictidaari bilbaili ama ucdiruu fi lti fi lictidaari bilbaili yani mucdiruuna haddii la yidhaahdana macnuhu un waxay tahay ictidaarka baatil ay ku jiraan baa loogu cudur daarayoo saraa-irtooda nebigu ilaahay buu u wakiishay daahirkoodana waa waa u qabtay saas oo kale inay tahay macnaha labaadna waxaa la yidhi hum aladiina takhallafuu bicudrin wajaa-a almucadiruuna waa dadka cudurdaarka dagaalka uga haray biidni rasuulillahi sal ll ly slam nebiguna ou u eedmay markaas macnuhu wuxuu noqonayaa wajaa-a almucadiruuna kuwii cudur daaranaya oo cudurdaarkooda oo dhabta ahaa ayaa u ayaa yimid min alacraabi xaal ay reebaadiyaha ka mid yihiin liyudana lahum si loogu idmo nooc waa kaas waqacada aladiina kadabu llaha warasuulahuna waa munaafiqiintii ayb oo markaa yacni waqacada aladiina kuwii way fariisteen oo iyagu xataa cudurdaar iyo maba xataa lama imaanin way fariisteen kuwii kadabuu u been sheegay allaha alla iyo rasuulahu u been sheegay abu camr bnu lcalaa wuxuu yihi kilal fariiqeyni labada kooxna kaana musii'an dad xunay ahaayeen qowmun qolo takalafuu cudran bilbaaili qolo waxay isku kalifeen cudurdaar baatila wahum aladiina canaahum llahu tacaala biqowlihi wajaa-a almucadiruuna kuwaas wa qowmun qolana takhallafuu nebiga waa ka hareen min gayri takalufi cudrin ayagoon wax cudurdaara xataa inay qadimaan aan isku kallifin faqacaduu waa iska fariisteen jur-atan cala allahi tacaala iyagoo ilaahay ku dhiiranayo wahum lmunaafiquuna waay kuwaa fa awcadahum llahu biqowlihi kada yani kuwa dambena waa munaafiqiin kuwan hore ilaahay iyo rasuulkiisa ma beenisana oo waa iimaankii yani muslimiin waa yihiin laakiin faasiqiin cudurdaar beenay wataan laakiin ayagu qalbiga kama jirana qeybtan dambe waqacda aladiina kadabu llaha warasuulahuna waa qeyb qalbigaba ka bugto labada nooc saasay kala yihiin ayb abuu camr bnu lcalaa isaga labadaba xumaanay sameeyen laakiin waa kala daran yihiin kuwa dambe waa munaafiqiin oo qalbiga ka buko kuwa hore laakiin cudurdaar beenbeenay sheegayeen ayb waqacda aladiina kuwii way fariisteen kadabuu u been sheegay allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa beenta u sheegay sayusiibu ladiina kuwii waxaa asiibi doona kafaruu kufriyey minhum kuwaa cudur daaranaya xaal ay ka mid yihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun muulimun xanuujinayo marka kuwa cadaabka xanuujinaya gaalada ah waa kuwa dambe waay marka waqacda aladiina kadabu llaha warasuulahu calaa tafsiirka abi camar marka la fiiriyo minhum waxaa kaloo la yidhaha min alacraabi waa loo celi karaa ribaadiya xaal ay ka mid yihiin wejhu tabciid waa maxay marka sababta marka mintu ay tabciidiye u tahay waa maxay midna kas cudur daartay caajis gaalaalli kufrigi midna kufrigiisa uu cudur daartay kuwa marka sayusiibu ladiina kafaruu minhum cadaabun aliimun la leeyahay waa kuwa kufriga iyagoo ku dheehan cudur daartay ayb laysa clى الضcafaaءi wlaa clى اlmarضى wlaa clى اladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraju إidaa nasaxuu lilahi warasuulih laysa ma ahanin calى الضcafaaءi kuwa taagta daran korkooda walaa cala almardaa kuwa jiran korkooda walaa cala aladiina kuwii korkooda laa yajiduuna aan helaynin maa kii aan helaynin yunfiquuna ay yunfiquunahu ay bixiyaan xarajun ma aha nin korkooda wax dembi ah idaa haddii nasaxuu ay daacad u noqdaan lilaahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa ay daacad u noqdaan maa cala almuxsiniina muxsiniin korkooda ma ahaanin min sabiilin ay sabiilun jid lagu cadaabo muxsiniinta jid lagu cadaabo ma ma lahaanin korkooda korkooda ma ahaanin wallahu alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan walaa cala aladiina kuwiina wax dembiga korkooda ma ahaanin idaa maa idaa maa atowka idaa atowka goortay kuu yimaadeen litaxmilahum si aada u xambaarto ood gaadiid ugu yeesho qulta yacnii qad qulta xaal aad tiri laa ajidu heli maayo maa kii shay axmilukum aan idinku qaado caleyhi maaga korkiisa tawallow jeesaan yacnii jeesteen walxaal acyunuhum indhahoodana tafiidu ay da-ayso min addamci ay damcan ilin ay la da-ayso ilin ahaan xasanan liajli xasanin murug darteedna ay indhahooda u da-ayaan anlaa yajiduu inaynan helaynin maa shay yunfiquuna ay bixiyaan waxay markaa nafaqeeyaan oo jidka alla ku bixiyaan inaynan helaynin darteed halkanna marka dadkii taagta darnaa iyo dadkii marka iyagu waxba aan awoodin iyo iyo rabbi subxaanahu watacaala uu uga hadlaya laysa ma ahaanin cala alducafaa'i kuwii taagta darnaa walaa cala almardaa kuwa jiran korkooda ma ahaanin walaa cala aladiina kuwiina korkooda ma ahaanin laa yajiduuna aan helaynin maa kii yunfiquuna ay bixinayaan xarajun wax dembiga korkooda ma ahaanin idaa nasaxuu idaa haddii nasaxuu ay daacad u ahaadaan lilaahi alle iyo warasuulihi nusxigu marka waa cibaadada keliya marna qofka uuna aan ka dhacaynin waayo daacadnimada qalbigay ku jirtaa haddaad jirka wax ka awoodi weysay daacadnimo ha awoodi weynin haddaad daacadnimada awoodi weyso dembiilaa tahay adiga markaas alimaamu almarwasi saas uu leeyahay marka cinda alcajzi haddaad daacad tahay waa nabad qabtaa waagaad awood heshana inaad la timaado awooddi ayb maa cala almuxsiniina muxsiniin korkooda ma ahaanin min sabiilin ay sabiilun wax waddo oo lagu ciqaabo muxsiniinta korkooda ma ahaanin wahada aslun fii rafci alciqaabi can kulli muxsinin qof kastoo muxsina ciqaab waa laga rafciyey wallaahu alla gafuurun ku dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan walaa cala aladiina kuwii korkoodana ma ahaanin idaa maa atowka idaa maa hadday bacda idaa dhacdo zaa-ide iska wa ayb xagga ecraabta ayb tawallowna marka jawaabta idaa bay noqonaysaa yani waxaan ujeedaa tawallow jawaabun lisu-aalin muqadar ayay markaas noqonaysaa oo marka kaana waa iyadoo la yidhi oo kale oo qof qaa'ila uu yidhi marka maa kaana xaaluhum xaalkoodu waa maxay tawallow acyunuhum saas oo kaley ka dhignaanay iyada in jawaab tawallow laga dhigana waa bannaan tahay ayb qultadaasna marka maxay dhacaysaa qulta waxay dhacaysaa waa jumla xaaliya markaas yani qulta jumla xaaliyay noqonaysaa tawallowna jawaabtiiay dhacay markaas ama idaa jawaabteeda qulta in laga dhigo tawallowna markaas maxay noqonaysaa tawallow waxay jawaab u noqonaysa su-aal muqadara markaas xoogaa marka waxaa ka fiican tan hore dariiqada hore tawallow inaan jawaab ka dhigno jumladan qultana aan xaalayna xaggee laga xaalayna marka atow ka kaafta ku jirtaa laga xaalayna walaa cala aladiina marka tarkiibku wuxuu noqonayaa walaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin oo xaraj iyo dembi ah idaa maa haddii atowka ay kuu yimaadaan litaxmilahum si aada u qaaddo ood gaadiid iyo aada u siiso siay jihaadka uga qeyb galaan qulta qad qulta xaal aad tiri markay kuu imaanayeen aad tiri laa ajidu heli maayo maa shay axmilukum aan idinku qaado caleyhi maaga korkiisa tawallow jeestay tawallow jawaabtii idaa waay marka tawallow jeestay walxaal acyunuhum indhahooduna tafiidu ay shubmayso min addamci ay damcan ilin xaggeed ay u shubmayso min addamci markaa ay damcan baa l tamyiiz ahaana marka laga laqbeynaya mintana zaa-iddaa laga dhigaa ibtidaa-iya in laga dhigana waa bannaan tahay tafiidu ay shubmayso min addamci ilinta xaggeeda ay ka shubmayso xasanan liajli a liajli xusnin murug darteedna ay u shubmayso ayb anlaa yajiduu inaynan helin maa shay yunfiquuna ay bixiyaan ayb anlaa yajiduuna waa mafcuulu liajlihi iyadana caamilkeedana xasananta waaye waana cilat lcila cilat lcila marka anlaa yani xasanan liajli xasanin ay indhahooda u da-ayaan murug darteed anlaa yajiduu ay u murugoonayaan darteed inaynan helaynin darteed ay u murugoonayaan maa shay yunfiquuna ay bixiyaan waxay bixiyaan inaynan helaynin darteed ay u murugoonayaan marka inamaa wax kale ma ahani alsabiilu jidka wax lagu ciqaabo cala aladiina kuwii korkooda u ahaaday yasta'dinuunaka adiga idin kaa dalbanayeen oo cudurdaar beenbeena idinkaaga dalbanayo walxaal hum iyaga oo aqniyaa-u hodan ah kuwa iyagoo wax haysto wax heli karo istiidaanka ku weydiisanaya kuwaasaa jid lagu ciqaaba leh inamaa ile maa cala almuxsiniina min sabiilin sow lama dhehen inamaa wax kale maana asabiilu jidka lagu ciqaabo wax cala aladiina kuwii korkooda u ahaaday yasta'dinuunaka ku idinkaa dalbanayeen walxaal hum iyaga oo aqniyaa u wax haysto raduu waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi kuwii markaa yacnii haray ayb ma yacnii haweenkii in la dhaho ama maca alkhawaalifi in markaa yacnii laga macneeyo macnihii kale marka kuwii liitay macoodan wadabaca allaahu alla waa daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkeeduu daboolay fahum iyagu laa yaclamuuna ma garanayaan oo xaqi ma fahmayaan mana garanayaan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi